kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabe u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno toba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horta kolley ardayga hadduu dhaco ardaysaa xoogaa niijabay waa uu yahay laakiin sida saxdaa markii annaga aan fiirino waxa annaga ardayga u sheegnaa maxaa ka dhalanaya hadduu ardaygu imtixaanku dhaco waxaa soo saaray halkanna idinkaga tabin doonaa aniga oo ah ibraahim cali saacidna waa uu farsameynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow inahoya waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaariga hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lixal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lixal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka waxaa maalinkii shalay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa shaaciyey natiijada ardaydii fasalka sideedaad sanadkan ayaa sannadihii hore kaga duwanaa imtixaanka maadaama saddexda kaalin ee ugu horeysa ay gabdho keliya wada galeen tirada ardayda u fadhiisatay sanadkan waxay gaarayaan afartan iyo kow kun toddobaatan iyo lix arday halka ardayda baastay ay gaarayaan soddon iyo sideed kun laba boqol lixdan iyo saddex iskuulka daarurajib oo dhammaan ardaydiisu wada baastay ayaa maamulka iskuulku weydiinay tobanka arday ee ugu horeysa ee kaalmaha galay ma jiraan wax abaalmarin ah oo ardayga lagu dhiirigelinayo oo la siiyo markuu imtixaanku guulaysto weydiinta iyo kuwo kale waxaa noogu jawaabaya ustaad axmed faarax jaamac oo ah maamulaha iskuulka daarurajab ischool
waa mahadsantihiin himilo radio aad iyo aad waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol booqashadeena soo booqoteen iyo waraysiga sanadkan annaga ardayda sideedaadka imtixaanka waxaa noo fadhiistay oo nooga qayb galay agaasinka waxbarashada toddobaatan iyo sideed arday ayaa nooga qayb gashay imtixaanka ardada u fadhiisatay meeqa arday ayaa ku gudubtay gebi ahaan waa gudbeen kulligood hal arday nooga hara ma jirto imtixaanka muxuu ugu duwan yahay imtixaanadii hore ay dowladdu qaadaysay wallahi horta farqi horta wax u dhexayn karaba annaga ardayda unbaa farqiga ka fahmi karnaa markii ardayda imtixaanka inuu adag yahay inuu fudud yahay kulley ardayga ayaa noo muujin kara anagu laakiin laakiinse dadaalkii wixi baan leenahay imtixaamaadka markaa aragnana intooda badan un kulley wax isla taxluuqo oo aad iyo isaga warqabno waaye oo inta badan weli xataa waxaan ku rogaal celinaa oo mar kale imtixaamadii sanadihii hore la qaado oo kale ayaan dib ina usoo daabacna ardayda ku tababarnaa oo ugu celcelinaa sharaxaad iyo meelahay ka imaanayaanna dadaal badan u sameynaa ardaydana kulley waa sanadka hore horta waddankaas sida hore ma aha marka arday walbo maxaa caddayn oo haysata ayaa soo baxda oo maxaa kuu shahaado ah oo dugsigana ka soo baxday maxaa shahaado ah caddayn baa imaaday oo waxbarashadii waxaad moodaa in dhabbihii waxbarashada saxda ah in hadda la qaaday marka arday walba wuxuu ku dadaalayaa siduu ku baasi lahaa oo uga bixi lahaa dugsigan dhexe oo dugsi sare uu heerkii dugsiga sare u aadi lahaa marka wax farqiga hadda u dhexeeya un dadaalka ardaygaasi un kii ku guulaystaa iyo kii ku dhacaa aan ahayn ma jirto
kaalinte ayuu iskuulkiina ugu jiraa iskuullada kale ee imtixaanka u fadhiista wallahi hadda kolley lama soo shaacin iskuullada kaalimaha lama shaacinin hadda waxaan arkayna oo keliya in in ardayda saddexda arday ugu sarreysa oo ardayda ugu sarreysa in la sheegay marka weli iskuulladaas ha ugu wanaagsan iyo iskuulladan ha ugu xun iyo waxaas iyo kaalimahana la galagelay weli lama shaacin awalna maana maqli jirin un kolley mar un waa maqlaynay in arda iskuulle la shaaciyey kumana jirin annaga marka laakiin un waan dareemayaa un hadda kolley diiwaan kuma jiro oo imtixaanaha iskuulladaas heerarkooda iyo sidaan u kala horeeyaan weli lama soo shaacin waxaad sheegtay in iskuulkaagu dhammaan ay baaseen waxaa jiro arday qaar oo iskuullada qaar ay dhigtaan oo kale inay dhacaan imtixaanka oo kale marka sidee loola tacaali kara ayaad is leedahay ardayga marka uu ula kulmo inuu imtixaankii dhacay oo kale sidee loola tacaali karaa horta kolley ardayga hadduu dhaco ardaysa xoogaa niijabay waa uu yahay laakiin sida saxda ah markii annaga aan fiirino waxaa annaga ardayga u sheegnaa in uu fasalkiisii saxda ahaa oo sideedaadku dib ugu laabto oo hore uusan u gudbi karin sababtoo ah dee timirtii horaaba dab loo la'yahay oo ardayga sideedaada in hore loo sii wadana sharcina uma lihin dugsigana arrintaasi ma waafaqsana marka waxaa fiican oo annaga ardaygii ku laabta laba joyce a u furan inuu fasalkiisa dib ugu laabto sideedaadka mar labaad kusoo korseeyo iyo in uu iska baxo hadduu diido annaga kulley fasal hore ma sii geyn karno waa uu naga tegi karaa waayo annagu been inaan u sheegno oo fasal kale fariisaan dhahan oo usii matelno ma suurtageli karto waxaa kaleeto ardayda qaarkood ay dhahaan annaga dib uguma soo laabanayno laakiin macalimo bareefad iyo waxabaas waxyaalahaas iska dhisaynaa oo xooga ardayna kusoo laabtaa diidan imtixaanka kasoo qaybgelaynaa kulley annaga waxaan kuu tababarayna oo fasalkaaga ku laabatay haddaad banaanka joogtid iyo inaad fasalkaaga dhigata labadaas oo keliya waaye haddaad banaanka joogtid oo xilli imtixaan imaanaysid oo dee arday iskuul ka tirsanaa tahay oo imtixaamaadkaagii iyo aad ku dadaalaysid inaad ku baasid oo hadda aadna ka xishoonaysid inaad ardayda la fariistid kulley waa adiga annagu laakiin sharcigaas uma hayna arday inaan dhacay inaan fasalkiisa ku celin kasii sare marsiino foomana usii gudbin maxaa faa'iido ah oo aad u aragtaa habka dowladda u isticmaasho shaacinta natiijada wallahi waa si qurux badan waxaan uga mahad celinaynaa agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada oo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe u qaabilsan form two iyo form four iyo sideedaadka si imtixaankana si saxa kolley in loo saxo waa dareemaynaa sababta guddiyo ayagoo imtixaanka kormeeraya oo baada bulshada waxbarashada iyo bulshada shacabka oo kaleeto iyo madax kaleeto oo inay socdaan oo kormeer lagu joogo in dad ay saxayaan waan ujeednaa imtixaankaas inkastoo dhib ay ka marayaan qof kastana hadda arday kasta marka uu dhaco nin dood qaba inta badanna ma jirto sababta waa is ogyahay wuxuu warqada kusoo qoru og yahay qof markuu wuxuu soo sameey iyo wixii warqada kusoo qor og hadhowti doodka waxaa u furan soo maaha dood waxaa furan oo dib in imtixaankiisa u baaran karo dad waa jiraan imtixaankoodii laga qalday oo dib inay u baarteen loo saxay oo helay natiijo waa loo sheegay oo wasaaradda waa ay shaaciyeen marka dabcan waxa waaye annaga waxaan dhihi karnaa hab standard oo heerkooda sarreeyo markii loo fiirsho annaga degan dagaalo sokeeye iyo dhibaato iyo problem iyo dhaqaale xumana hayso in haddana heerkaas cadaaladda aan kusii dhaqano waa uga mahad celinayaa madaxda agaasinka iyo wasaaradda waxbarashada
waxaad ka dhawaajisay iskuulkiina uu dhammaan ardayda fasalka sideedaad ay wada baaseen marka ardada tobanka arday ee ugu horeysa ee natiijada fiican keensatay ma jiraan waxyaabo aad u ballan qaadeen intaysan imtixaanku galin maasha allah annaga ardayda tobanka arday ee ugu sarreysa oo dugsiga insha allah imtixaanka kaalimaha ka gala abaalmarino mar walba waa siinaa oo waalidkooday nagu og yihiin hadba waxay naga codsadaan midna waa uu jiraa codsi oo waalidka wuxuu naga codsada haddii waalidka qaarkood yani xiriir fara badanaa jiro oo waalidiinta ilaa arda koowaad ilaa intaasaa lasoo hayay waxay ku faracaanna waa aan siinaa hambalyo iyo hadiyadiina waa siinaa arday hordooda ku ammaanaa boor baan u sameynaa sawiradooda ay ku dhegan yihiin oo dugsiga ku dhegan yahay ardada kaalimaha noo galay agaasiga waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada boorar kaleetana waa ay dhegan yihiin ayagoo de markaa imtixaanka galayo facebookyada waa lasoo dhigaa tictokka dugsigu le waa lasoo dhigaa social media ardada waa ku shaacinaa marka heer ilaa farxadooda ay ku qanacsan yihin waa gaarsiin karna waa gaarsiinaa laakiin hadda bini aadan aan nahay oo hadde inta badan badan ama kaafi karno oo dee waa waa dareemi kartaa heer yani dalka laakiin ardaygaas in waalid ahaan iyo macal ahaan iyo ardanimo iyo xisaabnimo sidii aan ku qancin karno waa gaarsiina isagoo faraxsan ayuu iskuulkeena dhigtay hadduu baxayo oo da naga guurani ama meel kale tegana isagoo faraxsan oo nahamba- noo mahadcelinaya ayuu naga tagaa
Een, ardada oo fasalka toddobaad ah ama fasalka sideedaad ka horeeya sidee ayaad ula dhaqantaan intaysan gaarin fasalka sideedaad wallahi hadda fiiri waa waddada kusoo socota sanadkan markaan ay baxaan sanadka ku xiga waa dadka ayagana aan ka filayno guulaha wax ku oolka ardadan iyo waddada ay marayn ayagana inay maraan loogu talagalay waa marka dhiirigelin iyo tusaale waxaaba noogu filanba arday in hortooda lagu ammaano sawirku ku dhegan yahay la yidhi ardayga ugu fiican waay ama ardayadda ugu fiican waay wiil iyo gabar aan u kala lab iyo dhidig aan u kala qaadno dhiiri dhiirigelinba intaasaa ugu filan iyo hebel iyo hebel inaad ku dayataana loo baahan fasalkeeda ka horeeya darkii waa ay bedesheen oo caddays bay qaateen idinka inaad qaataana la rabaa in la yidhaahdo waalidiintooda aan la kulanno u sheegno inay dadaalaan sanadkan uu- uusan ahayn sanadkii toddobaad iyo lixaad uu sanad yahay sanadka ceelka in lagu dhaco in laga soo bax loogu talagalay kii ceelka ku haran hadda waa nasiibkiisu annagu eedaas ma lihin marka xiriirka waalidka ardayga annaga taasaan u wada xiriirnaa ugu dambeyn ardada markay ka gudbaan fasalka sideedaad ay u gudbaan dugsiga sare maxaad ardadaasi tale iyo baraarujin aad siin lahayd marka ugu horeysa waa mahadsantihiin himilo eh, radio waxaa kaleeto oo macnaha jeclaan lahaa inaan u sheego ardayda marxaladda hadda ay u gudbayaan oo marxalad ka duwan marxaladii hore oo sideed maado ayay ku ekaayeen haddase laba iyo toban maado ayay qaadanayaan maadooyinka qaarkood magaca way ka wadaagaan laakiin eh, sida kale wax uma wadaagaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in ayagina ay noqdaan kuwa dadaala oo dadaalka aysan isdhiganin oo ay ku dadaalaan in laba iyo tobanka maado sida sideedaadka uga eka uga adkaadeen sideedaas maado inay haddana laba iyo tobanka maado uga adkaadaan maadooyinkan xoogga saaraan si ay sanadka dam- sanadka afraad ee form four noqonayaan ay ku guuleystaan waddada hadda ay mareen waddo kasii wanaagsanna ay inay ku guuleystaan waana dareemi karaa waana ogtihiin ardaydeedii qaaligaa sharafta badnaa ee ummadda soomaaliyeed bahda soomaaliyeed waxaad kasoo jeedaan qoysas waxa ay yacni wax ku baraan ama iyo ha- heerka wax lagu baro iyo xaaladda la joogana waad ogtihiin aadan kuma teknolojiyadan taleefanada iyo waqtilumis iyo habeenkii laakiin aad ku dadaashid inaad heer ka gaartid waxbarashadan aadna usii gudubtid heer jaamacadeed iyo heer mustaqbal lagaa filaya adiga oo waalidkaada iyo maamulkaaga iyo macalimiintaada ay kushansadaan iyo dalkoo idilba waana rajaynayaa inay taladeeda qaadan doonaan wax ku hoolka ah aadaan u mahadsantihiin
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaal baa boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'dooda udhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin ka asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix من سعى لخدمة القرآن
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta ceenulcaafiya waxay ku taallaa agagaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysaneysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiah himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idinsoo saaray halkaana idinkaga tabinayay anigoo ah ibraahim cali intaan ku kulmi doonna barnaamijka mid la mid ah sidaas iyo ammaano allah
aqoon baa lagu hirtaayo bulshadu intifaac